hooyinka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaa kaloo iyadana wax badan nooga qabsoomay haykalkii ama istarajarkii wasaaraddu ay ku soo saaraysa iyadana waxyaabahan technicalka ama shuruucda sida shatiyada oo kale iyo tayada badeecooyinka waddanka soo gala oo iyadana aan filayo walow aan gadaal u dhigan doono su-aalaha sida ay u qoran yihiin in wax yar laga bedeli doono ayagana inaan tayadii badeecada kala duwan ayadana shirkad u igmannay qabato shaqadaas wax badan oo markii hore laga yaabo in ay waddanka siyaabo kale u soo gelayeen ayadana aan wax badan ka qabannay taasoo sahashay inuu yaraado ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa lagu guulaystay laakiin wuu yaraaday marka xildhibaanada sharafta leh markaan si guud si kooban uga hadlo wasaaraddu waxqabadkeeda wuu ballaaran yahay laakiin caqabaad badan baa jira oo ah in waddankii saddexdii gobol oo jubbaland ay ka tirsanay ka koobnayd inaynaan si buuxda laba gobol baa jubbaland hadda yaa nimankan khawaarijta ah xorka ah labadii gobolna waa ogtihiinoo gobollada qaar ka mida inaynaan weli wasaaraddu amaba wasaaradaha dhanba si guud inaynan u gaarin taasina waxay ka mid tahay caqabaadka diidaya inay fido wasaaraddu shaqooyin badan oo ay qaban lahaydna ka xayiran marka waxaan dhihi lahaa idinku aada u mahadsan wasaaraddu intii labadaa sane aan joognay wax badan baa noo qabsoomay waxayna u baahan tahay weli dadaal dheeraada oo aan sii wadno annagoo hadda xafiisyadanadu ay hadda ugu dambayn dhaafeen markii hore waxay ku ekaayeen kismaayo iyo meesha la yidhaahda afmadow hadda dhoobli waan sii maraynaa gobolka gado oo kale annagu dhinaca siyaasadda markay baashu cakirantay waan ka saarnayoo isku duwayaasha nadu si fiican ay uga shaqeeyaan wayna joogaan walow caqabadaha aan dareemayno kulligiin wada ogtiin iyadana ay ka jiraan saasay tahay waan iskala tacaalnaayo kama maaranto mararka qaar inaan xeerjajab ku samayno oo shaqooyinkii bulshadii ku gaadhsiino aada u mahadsantihiin inta kale waxay ka dhex buuxaan oo aan idinkaga jawaabi doonaa su-aalahan tirada badan oo idiin qoran aad iyo aad umahadsantihiin kusoo dhawaada su-aalihiinna xildhibaan shariif waad sii wadan kartaa su-aasha aadi marka